لا ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نصينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف الباب الخامس في حد الزنا في حد الزنا baabka shanaadi wuxuu uu guntan yahay xadda zinada laga xadayo qofka la yimid caddayn la caddaynayo zinaduna waxay ku sugnaataa qofku inuu isagu qirto ama afar markhaantiya inay ku markhaanti kacaan zinada waxaa loo xarimay xikmadda ku jidha waxa weeye waxa zinadu ay wadato oo ikhtilaad ulansaab nasabka isdhex gelaya oo nasabkiibaa isku dhex yaacaya acraaddii iyo dadka sharaftiisii oo lagu tumanayo waxyaalahaasaa jira qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi jalla shaanu azaaniyatu gabadha zaaniyadaa wazaani ninka zaanigaa fajlidu macnaha xukunkoodu waxa weeyaan mimaa yutlaa calaykum waxaa laydinku akrinayee fajliduu kulla waaxidin minhuma jeedla mid kasta oo labadaa ka mid ah mi'ata jaldatin boqol jeedal walaa ta'khudukum yaysan idiin qaban bihimaa labadooda ra'fatun turitaan iyo naxariis fii diin illaahi fii xukmi illaahi fii tanfiidi xukmi diin illaah ilaahay diinkiisa fulintiisa iyo xukumidiisa in kuntum haddaad tihiin tu'minuuna kuwa rumaynaya billaahi iyo walyowmi alaakhiri yaysan idiin qabanin weeyaan waliyashhad cadaabahumaa cadaabkooda ha xaadiro daa'ifatun koox oo min almu'miniina ka mida marka la jeedlaayo koox mu'miniinta ka mida halkaa ha tageen waa qofka zinada la yimid qofka boqolka jeeda lagu dhufanayo guur horena aan soo marin can anasin waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala anas baa yidhi la uxadiannakum idiin xadiieen oo idiin xadiieen xadiian xadiid xadiidkaasoo laa yuxadidukumuuhu uusan idiin xadiiaynin axadun bacdii axad aniga iga dambeeya la saxaabadii taqaanay waa dhinteen anasna wuxuu ka mid ahaa raggii cimrigoodu dheeraadayoo xilliyadii dambe dhintay samictu nabiya baan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaal u leeyahay min ashraadi asaaca saacadda qiyaamada calaamaadkeeda waxaa ka mid a an yurfaca alcilmu cilmiga in la kor yeelo waxaa cilmiga lagu koryeelayaa bimowti ahli dadka cilmigalaa dhimanaya qaab loo ay u dhintaanba wax booskoodii buuxiyena lama helayo jahligii baa markaa faafaya markaasaa dadkii dhumayaan waxaa kaloo ka mid a calaamaadka qiyaamada wa yadhara aljahlu jahligu inuu daahiro wa yushraba alkhamru khamrada in la dhamo oo la iska cabo wa yadhara azinaa zinuhu inuu iska muuqdo noocyada zinadu iska daahiraan wa yaqila rijaalu ragguna inuu yaraado wa yakhura annisaa'u dumarkuna ay bataan xataa yakuuna lilkhamsiina imra'a konton dumara ilaa uga ahaado alqayim alwaaxid hal uqume oo keliya hal nin hal nin baa macnaha kontonkaa dumarkaa wuxuu u noqonayaa qofka dadka ugu sokeeyo oo u shaqaynayo oo caawinayo oo u adeegaya marka zinadiina hadda way faaftay jahliguna waa faafay khamraduna waa faaftay ilaa hadda khamrada iyo zinada buu yidhi sheikhu intay tirada ka bateen ayba iska noqdeen meelaha ay laga helayo mawaadicdooda iska noqotay xataa saarat mawaadicahumaa rismiya meelaha waxay iska noqdeen rasmi ah oo waxa weeye dowladda xaggeedaba ka sharciyaysan oo shatigooda iska leh oo lagu yaqaan meelaha khamrada laga qaado iyo meelaha zinada iyo meherado u furan loo yaqaan ragguna waxay la yaraanayaan fitanta iyo dagaallada ayay ku dhimanayaan dumarkuna way badanayaan can saalin radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu عalayh wasalama qaala wuxuu yidhi nabigu man tawakala man tawakala ay taxafada maa bayna rijlayhi qofkii macnaha xafida labadiisa lugood waxa u dhexeeya iyo wamaa bayna laxyayhi labadiisa lafgarood waxa u dhexeeya tawakaltu lahu anna waxaan u kafaala qaadayaa biljannati jannada ayaan u damaanad qaadaya rawaahuma albukhaariyu watirmidiyu labada lugood waxa u dhexeeya waa farjiga labada lafgareed waxa u dhexeeyana waa carabka weeyaan qofkii ii ilaaliyo kuwaas ii xafida aniguna jannaan u ballan qaadayaa wey can zayd bni khaalidin baa laga wariyey aljuhaniyi radia allahu canhu qaala samictu nabiya waan maqlay sala allahu calayh wasalama yaamuru xaaluu nebigu amrayo fii man zanaa qof zinaysay walam yuxsin aanana muxsin noqon macnaha guur horeo saxiixa aan wax ku soo guursan ama walam yuxsan saadka la kor dhigo iyo iyadoo la hoos dhigo aan muxsinaynin naftiisa isagoo nebigu amraya jalda mi'atin boqol jeedal iyo wa taqriiba caamin hal sanad hal sanad in la ceeliyo oo la fogeeyo qariib laga dhigo oo gobol kale laga tuuro rawaahu albukhaariyu wanasaa'iy wa canhu anna rajula ninbaa acraabiyan oo reer baadiya ataa rasuulallaahi u tegay sala allahu calayh wasalam wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah anshuduka allah ilaahay baan kugu dhaariyay kugu dhaarinayaa ilaa ilaa qadayta macnaha waa iska ziyaado ilaa qadayta ilaa qadayta lii waa ii xukumaysaa bikitaabillaahi kitaabka ilahay baa wax iigu xukumaysaa ilaa qadayta an qadayta lii inaa iigu xukumaysid bkitaab illahi ilahay kitaabkiisa bimaanaa anna waa lagu sheegay waxa weeyaan marka dee nebi miyaaba kitaab ilahay waxaan ahay wax ku xukumaba nin iska reer miyaya ayuu ahaa kitaabka ilaahay ilaah baan kugu dhaarshay kitaabka ilaahay nagu kala saar buu yidhi faqaala alkhasmu kii la doodayey baa yidhi wa huwa isaguna afqahu minhu oo xoogaa ka faqiihsan yahaye fahamka iyo reer magaalnimada uu yarahe ku dhaamo wuxuu yidhi nacam waa rune faqdi baynana dhexyadayada ku xukun bikitaabillahi ilaahay kitaabkiisa waadin lii iina idan hadal inaan dhihi karo ii fasax faadina lahu rasuululahi rasuulka ilaahay baa u idnay sala allahu calay wasalam qaala wuxuu yidhi haddii hadalkii loo idnay doodiiboo bilaabay inabni aniga wiilkayga bayidhi kaana waxau ahaa casiifan mid shaqaale u ah calaa haadaa ninkan ninkaanuu kuuli iyo shaqaale u ahaa fa zanaa biimra'atii xaaskiisau ka zinaystay wa inii aniga ukhbirtu waxaa laii warramay anna calabnii wiilkayga dushiisa waxaa ahaaday arrajma inay yihiin dhagax in lagu dilo ragaan cilmi badan lahayn baa ii sheegay in wiilka dhagax lagu dilayo faaftadaytu waxaan kaga furtay minhu rajmigii bimi'ati shaatin boqol neef oo ariya iyo wawalidatin addoontii u raaci lahayd waxaan idhi xaddaas intaasaan laaluush in aan ku bixiy wa sa'altu hadhow baan weydiiyey ahlal cilmi dadka cilmiga ehelka u ahaa fa akhbaruunii waxay ii sheegeen annamaa calabnii wiilkayga dushiisa jaldu mi'atin in lagu leeyahay boqol jeedal dhagax lagu dili maayey dhaheene boqol jeedal weeyaan iyo taqriiba caamin sannad oo la fogeeyo waxay kaloo ii sheegeen ahlu cilmigu wa anna cala imra'ati haadaa ninkaa isagaa xaaskiis zinada ku dhacday arrajma iyada dhagax in lagu dilay la iyadu nin bay qabtay iyadu waa islaan guur soo madhay oo la qababa zinay ku dhacday marka iyadaa weeyaan midda dhagax lagu dilay laakiin wiilka waxaa la ii sheegay in isaga jeedal ay tahay marka jeedal boqol ariya ku bixin maya iyo addoone dee wuxuu midhaa yidhi war arigayga iisoo celi wiilkayga dhagax lagu dilmaye iyo gabadhi kiina wuxuu yidhi inta waxaas wiilkaadu sameeyey baa misna wixii aad ka bixisay aad daba joogta halkaasaa la iska qabta marka mar haddii ninkii u noolaanayo la edbinayo jeedalna lala dhacayo wuxuu is yidhi xoolahaadaan ha kuu soo noqdeen faqaala rasuululahi baa yidhi sala allahu alayh wasalam la aqdiyanna xukumeenna xukumeen baynakumaa dhexdeenna bikitaabillahi ilaahay kitaabkiisa ku xukumeen alwalidatu addoontii iyo walghanama arigii raddun marduudun marduudaani calayka adaa lagugu celinaya waa celis biir li'anna caqdi faasida wixii lagu qaato lama lama milkin karayo ninkii lahaa unbaa iska leh taasi waa masalo wa calabnika wiilkaadana jildu mi'atin baa boqol jeedaliya wa taqriibu caamin sanad in la fogeeyo waqduka lahyaa unays anas yarow waa waa nin magaciisa la yidhahdo unays anas bin maalik maaha waxaad ku kallahdaa ilamra'ati haadaa ninkaan xaaskiis ila gabadhii weli af lagama hayo fa in ictarafad hadday qirato zinada farjumha soo rajmo haddaysan qiranna dee waa bes weeyaan faqadaa calayhaa waa ku dul jarmaaday faactarafad waa qiratay farajamahaa waa soo rajmay dhagax baa iyada lagu dil rawaaulqamsa marka qofkan guur hore soo marin rag iyo dumar wuxuu yahayba hadduu zina la yimaado waa boqol jeedal iyo hal sannadoo masaafatulqasri meel jidha loo kaxeeyo waa inuu cidloobo oo ay macnaha ku dhacdo ixaash ehelkiisii iyo dalka yaqaaniyo dadkii laga dhex saara wey addoonku waa intaa barkeed xagga xadda jeedalka can cubaadata bni saamiti radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alيyه wasalama qaala wuxuu yidhi nabigu khuduu cannii iga qaat khuduu cannii iga qaat qad jacala allahu ilaahay baa yeelay lahunna gabdhihii sabiilan waddow ilaahay u yeelaye xukunkooda iga qaat ilaa awal baa la yidhi xaddooda ilaa ilaahay waddo uga yeelayo ha loo kaadiyo ow yajcal allaahu lahunna sabiila aayaddu waa yadaah marka waxaa la yidhi albikru xaddulbikr kan bikriga ah oo bikaarada xadiisu oo bilbikri yazni bilbikri bikaaro kale ka zinaysay jildu jildu mi'atin way boqol jeedal sidaa weeya iyo nafyu sanatin sanad la fogeeyo wathayibu bithayibi garoob garoob ka zinaysana jaldu miatan isna waa boqol jeedal laakiin iyo war rajib dhagaxna waa lagu dilaya labadaba ha layskugu daro boqol jeedal markii lagu dhufto misna dhagax leela dhaco rawaahu muslim wa abu daawuud wa tirmidi markaas xadiidku wuxuu caddeeyey sabiilkii iyo waddadii aayaddu ilaahay yidhi ilaa ilaahay waddo uga yeelayo jumhuurtu laakiin waxay qaateen iyo a'immada afarta labada xad inaan kan garoobka layskugu darayne labada xad midda weyn waa dhagax ku dilka dhagaxa lagu dilo waxba boqolkan jeedal ee ha laga daayo dhagax baaba kollay lagu dilayaa can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala cumar baa yidhi radia allahu canhu wa huwa cumarna walxal huwa cumar calaa minbari rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka mimbarkiisa uu saaran yahay ina allaha ilaahay qad bacada muxamedan buu soo saaray sala allahu calayhi wasalama bilxaqi buu la soo dira wa anzala calayhi ilaahay wuxuu ku soo dejiyey alkitaaba kitaab fa kaana waxaa ka mid ahaa mima kii unzilaca lagu soo dejiyey calayhi nebiga dushiisa aayatu rajmi aayadda dhagax ku dilka qara'naaha aayadda waan akrinay wa wacaynaaha aayadda waa weelaynay wa caqalnaha aayadda waa fahan farajama rasuulullaahi nebiga ilaahay waa waa rajmiyey sala allahu calay wasalam wa rajamnaa bacda haddana waan rajminay aayaddu waxay ahayd ashaykh washaykha idaa zanaya farjumuuhuma albatta nakaalan min allaah wallaahu casiizun xakiim aayad qur-aan ahaan jir oo macnaha qur-aanka la akhriyo ah aayaddii marka qiradeedii baa la nasakhay oo xukunkeedii baa jooga marka maadaama aayadda haddaysan kitaabka ku dhex oolin fa akhshaa waxaan ka cabsan ba yidhi in daala binnaasi dadka hadduu ku dheeraado zamaanu zaman zamanku hadduu sii dheeraado an yaquula qaa'ilun mid hadla inuu yidhaahdo maa najidu rajma rajmiga ka heli mayno fii kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa oo fa yadilu dadku ay baadiyoobaan ay dhumaan ay ku dhumaan bitarki fariidatin fariida ka tegiddeed fariidadaasu anzalaha allahu ilaahay soo dejiyey wa ina rajma rajminta dhagax wax lagu dilo fii kitaabillaahi xaal u ahaaday xaqun weeyaan calaa man qof dushiis buuna xaq ku dul yahay zanaa zinaysay idaa axsana markuu muxsinoobo kaasoo min arijaali ku bayaansan wanisaa'i ku bayaansan rag iyo dumar waxuu doona ha noqdo waase idaa qaamat ilbayinatu markhaanti hadday qunto markhaanti la helo aw kaana alxablu ama uur la helo alxabal aw ilictiraafa ama qirasho la helo rawahu alkhams markhaanti waa in la helo caddeeya oo afara amaba waa in uur la helo gabadhiiyo uur le haddii la ogaado uurkaa meelu ka yimidna aan la garanayn dee waa zino oo aysan dhihin waa lay aysan sheegan macnaha uurkaas inuu ahaa khasab iyo shubha iyo wax noocaasa kufsi iyo waaya amaba waa inay ictiraaf dhacdo oo waa in qofku xumaanta uu qirto rawahu hamsa wa jaa waxaa yimid maacizun alas lamiy reeraas lami aha radia allaahu canhu ila nabiyi buu yimid sal sl waa saxaabigii taariikhda dheer lahaa fa qaala wuxuu yidhi markuu nebiga u yimid inahu qad zanaa inahu kani qad zanaa waa zinays inahu isagii baa inii ma dhihine inahu wa iska cabira inahu isagu isagaas sheegaya qad zanaa waa zinays tajriid baa la yidhahdaa qof kaleo iska dhigaya fa acradu canhu nebigu waa ka jeensaday uma jaa waa yimid min shiqihi ilaakari dhankii kaleu ka yimid nabiga xagga uga jeensaday soo xaggii kaleo kala soo laabtay fa qaala wuxuu yidhi inahu kani qad zanaa waa zinays inahu kani zanaa waa zinays facradu canhu nebigu waa ka jeensa waa markii labaad uma jaa waa yimid min shiqihi ilaakari dhankii kaleo misna nebiga kaga yimid fa qaala wuxuu yidhi inahu kani qad zanaa waa zinays facrada bih nebigu waa ka jeensaday fi raabicati markii afraad fa amara nebigu waa amray bihi birajmi fi raabicati markii afraad hal la saara yidhi fa ukhrija waa la saar ila alxarati meeshii shii shiisha ahayd ayaa loo saar meel wax lagu rajmiye ahay oo dhagax laga helay fa rujima waxaa lagu rajmiyey afar jeer markuu markasta yidhi waa zinis oo dhan kasta nabiga kala soo noqday bilxijaarati dhagax baa lagu rajmiyey marka ninkaani afar jeer buu qirto afartaa qirasho dee afartii markhaanti bay ka dhignaan karaa nebiguna intaa wuxuu uga jeensanayaa waxaa loo sarbeebayaa war waxbaha qirane ka noqo naftaada astur mar haddaan cidi kugu dheganayn is asture ilaahay u toobadkeen xumaanta iyo waxaas lama sheeg sheegee waa laga toobadkeena hadday dhacdee isna ma yeelinoo wuxuu rabay waa intaasoo aakhiro la qabsaday adduunka in looga jaro falamaa wajada markuu helay masalxijaarati dhagaxa taabashadiisa dhagax baa lagu bilaabayaa mogta qofka xanuunkii dhagaxa markuu taabtay uu helay jirka xanuunsaday ayuu farra carar yashtaddu xaalu darnaanayo carar oo orada weeya waa carar fa laqiyahu rajulun nin baa la kulmay ka hor yimid ninkaasoo macahu maciisa uu yahay laxyu jamalin awr ama rati lafgareedkiis geel macnaha geela lafihiisa meelaha iska yaal yaal rati macnaha lafgareedkiis qal dhan oo maarata rati meel iska yaalla ayuu soo qabsaday ninka ninka nin wata saa ka hor yimid fa daraba waa ku garaacay ninkii hu ninkii cararayey oo maacizahaa bihi laxyuljamalki ratigii madaxiisii oo watay iyo qalkii oo watay lafgareedka ayuu ku dhuftay dee ninkii waa dhaawacmay marka ma ordi karo wadarabahu naasu dadkiina waa waa garaaceen xataa maanta ilaahu ka dhintay saxaabiga fadakaruu dalika arrinkaasi u sheegeen lilnabiyi sala allahu calayh wasalam faqaala nebi wuxuu idhi hal laa taraktumuuhu maxaydnaan uga tegin mar haddou cararay inaad ka hadhaan bay ahay xaddi waa ka dhacaysaa qofka haddou cararo awal haddaan mar markhaanti ku soo oogin awal isagu qirtay war waa cararayo wakaas waxaa been inuu sheegayo awal waxbaa waa zinaysa iska been oo kalea baa laga soo qaadaya faraha ka qaad qofku ilaa xaddu wixii kaga dhici kadho shubhooyinka iyo waxaasoo dhan xadda waa lagu ridaa hadduu inta dhaho waa waxaas waa sameeyey oo zine iyo xumaan misna yidhahdo may been baan sheegay waa laga yeelay waxba lama lama xaday xaddu wax lagu ordayo maaha wa fii riwaayatin qaala lahu nebigu wuxuu ku yidhi marku markaasay yidhaahdo aniga waa waa zinays aabika junuuna war miyaa waalanta war ma waali baa kugu sugan baa nebigu ku yidhi waxa inuu yidhahdo waxoogaa baan wareersanahayoo wa waxba ma samayn baa loo sarbeebaya qaala wuxuu yidhi laa maya maya ma waali waa caafimaad qabaa wa fii ukhraa riwaayo kale waxaa lacallaka ma laga yaabaa baa lidhi qabalta inaad dhunkatay gabadhaan leeda waa ka zinays ow qamasta inaad xoogaa tuujisay ow nadarta inaad fiirisay waxyaalahaas ama zina u taqaanaayoo aadan zina weyn la imaane arrimahaasay tahay arrintu qaala wuxuu yidhi laa laa maya waxaasoo dhan maa waa zinadii weynayd qaala wuxuu yidhi axsanta ma soo muxsinowdayoo guur hore ma soo madho qaala wuxuu yidhi nacam ha fa amara markaasu u amray birajmi in dhagax lagu dilo calayhi asalaatu wasalaam saasaa lamr waxaasoo dhan waxaa loo sarbeebaya inuu arrinta ka noqdo wa fii riwaayatin fakhtalafat fiihi waxaa ninkii isku khilaaftay alsaxaabatu saxaabadii oo waxay dhaheen qaarna naftiisiiba fadeexadeeyey qaar waxay dhaheen ninkan toobad boonli waa toobad keenay qaarba sibay dhaheen faqaala rasuulullahi baa yidhi sala alla alay wasalam laqad xaqiiqee taaba waa toobad keenay towbatan towbad low qusimad haddii loo qaybiyo bayna ummatin ummad dhan la wasicadhum u waasax noqon lahayd toobad waxau toobad keena weyn iska daa cid kale ummado dhan haddii toobadaysi loo qabiiyo keligii toobad keenay ummado dhan bay toobaddaasi u qaybsami lahayd marka inuu is-asturaa bay ahayd laakiin isma asturin toobaddow toobad keena ummad dhan bayba ku filantaha layidhi rawaahu alkhamisatu wa lafduhu litirmidiy calina cumar radi allahu canhu a qaala wuxuu yidhi utiya biyahuudiyi nin yahuudi a lala yimid iyo wa yahuudiyatin gabar yahuudiyada labadaasoo qad zanayaa kala zinaysteen ila nebiy baa loo keenay sala allahu calay wasalam fandalaqa wuxuu aaday nebigu ilaa yahuudda yahuud baa loo tegay odayaashood fa qaala wuxuu yidhi maa tajiduuna maxaad ka helaysaan maa tajiduuna ka helmaysaan mayaa ah maa tajiduuna maxaad ka helaysaan fi towraati towreed dhexdeeda calaa man zinaa qofka zinaysa dushiis inay ahaatay maxaa u haysaa qaaluu waxay dhaheen nimankii yahuudaha nusawidu waanu madoobaynaa wujuuhahumaa wejiyaashood labada kala zinaysay wejigaanu madoobaynaa wejigaa madow iyo loo marinaya waxyaalo madmadow foolxumaydha wa nuxamiluhumaa waanu xambaarnaa daabadaa la saaraya gaadiid baanu ku qaadnaa wa nukhaalifu bayna wujuuhihimaa wejiyaashoodana waa iskhilaafinaa oo wejiga xaggaa dambaa qofka loo jeedinaya si qaab daran baa inta loo saaro gaadiidka gadaalba wejiga u jeensanaya qofka isagoo gaadiidka saaran wa yudaafu bihimaa waa lala dawaafaayo tuuladaasaa loogu fadeexdayaayo lala wareegaayo waxa la dhahaa waa kuwii iska zinaysay sidaasaan u galnaabay dheh waxay ka wadaan annagu waxba ma rajminno dhagax kuma dilno laakiin sidaas ayaan samaynaa towreed inay sidaa ku taal bay ka dhigayaan kumana taal qaala wuxuu yidhi nebigu faatuu bitawraati towraad la kaalaya in kuntum saadiqiin haddaan run sheegsanay sidaa ku taallo faatow bihaa towraad bay la yimaade faqara'uuhaa towreed bay akhriye xataa idaa ja'ad aayatu rajm aayadda dhagax kudilka markay timid satarahaa aayaddii wuxuu ku asturay alladii ninkii yaqra'u akhrinayey biyadii gacantau saar aayaddiiba gacanta dusha ka saar waa yahuuda wax ka khayaano badan wa qara'a wuxuu akhriyey maa qablahaa aayadda wixii ka horreeyey iyo wamaa bacdaha aayadda wixii ka dambeeyey aayaddaana gacantoo saare waa laga boodaya wuxuu rabaa inu dho ma hayno tawreed kuma hayno aayad in dhagax wax lagu dilo sheegaysa weligood yahuudda waa khayaano miran faqaala cabdullahi bn slaam dee nebigu alayh salatu slam wax meel ku qoranayo waxaas maba akhriyaba maba ogaba qoraalka ladaas iyo waxaas ma akhriyaba cabdullahi ibnu salaam saxaabi la dhihi jiray oo yahuudda ka ka mid ahaayo soo islaamay oo qur-aanba ku soo degay axwaashiis ninkaasaa wuxuu yidhi walxaal huwa maca nebiy uu yahay isagoo nebiga la jooga sal alla alay slam oo tawreedna nin yaqaano oo xafisan wuxuu yidhi murhu nebi allahu amar falyarfac yaddow gacanta kor ha uga qaado meesha ku hayo ninkan wax akrinaya gacanta kor ha u qaado fa rafaaca gacantiiba kor u qaado fa idan taxtaha gacanta hoosteeda waxaa ku yaalla aayatu rajma aayaddii sheegaysay dhagax in wax lagu dilo fa amara bihimaa labadii kala zinaystay nebigu wuxuu amray yahuud aha rasuulahi sal ly slam in la rajmiyo fa rujima waa la rajmiyey ilaa nebiga loo keena haddii adiga dad gaala xataa iskaga kaasoo xugun tagaan dee xukunka islaamka waa ku fulinaysa kooda u raacimaysida qaala ibnu cumar wuxuu yidhi kuntu anigaaba ku ahaaba yidhi fii man dad rajamahumaa wax ka rajmiyey dhagaxa dadkii wax kaga bilaabaan ku jiray wa ra'aytu waxaanba kaloo arkay buu yidhi an rajula nin ninkii yaqii isagoo ka ilaalinaya almar'ata islaanta isagoo iskaga dhigaya ninkii islaanta iskaga dhigaya arkay buu yidhi min alxijaarati dhagaxyada labadoodiiba dhagax baa lagu bilaabo ninka marka islaanta uu ka zinaysay islaanuu jecel yahay bay ahayd markaasaa dhagaxyadii horeo lagu bilaabay iyadii isagaa iskaga dhigaya labadii dhagaxa isagay ku dhacayaan iyadoo ka ilaalinaya binafsihi nafsad ahaantiisoo dhagaxa iskaga ilaalinayao gabadha iskaga dhigayey isagaa macnaha dhagax raba inay ku dhacaan gabadhan aysan ku dhicin waa markii hore intaan dhagaxu xanuujin weeyaan laakiin markii dambe oo xanuunku ku batay waxba iskagama dhigin can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi idaa zanat ilaamatu addoontu hadday zinaysato fatabayana zinahaa zinadeeduna ay daahirto fajlidhaa falyajlidhaa ha jeedlo sayidkeeday walaa yuharib yuusan guulguulin oo ceebayni afxumo iyo cay iyo zinaa la timid iyo ceebayn lama rabo uma in zanad hadday zinaysato falyajlidhaa misna ha jeedlo walaa yuharib yuusan caayinoo ceebayn ama guulguulin uma in zanat ihaalihata mar saddexaad hadday zinaysato falyabichahaa ha gado walow bixablin xarig allaha ka dhigo oo misha xarim timaha xarig tima kasa ka samaysan xarig liitoo xuna hadduu doona ha ku bedel qaatay hays dhaafiyo wey waxaa laga yaaba qofka dambe oo ka gaday inay agtiisa ku fiicnaato rawaahuma alkhamsatu nasalu allaha asitra waltawfiiqa lima yuxibuhu wayardaa aamiin arrintaasi waa sidaa markaa si kastoo u zinayso addoonka dhagax laguma dilo laakiin waa jeedar fa calayhinna nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaabi weeyaan wa calayhi jumhuur asaxaba waltaabiciin wala'immatu alarbaca afarta madhab saas qaba laa yuqaamu lxaddu xadda lagama ogo cala nufasaa'i gabarh dhiigdhalma qabta oo umulah walxaamili mid uur leh xataa tadaca ilaahay ka dejiso labadaa gabdhood hadday xumaan la yimaadaan ilaahay uurka dhigayaan amaba ay magaranaysaa dhigdhalmaha ay dhaafayaan ka caafimaadayso lama dilaayo khadaba caliyun baa khudbeeyey radia allahu canhu faqaala wuxuu yidhi ayuha annaas dadow aqiimuu ka ooga calaa ariqaa'ikum addoommadiinna alxadda xadda ka ooga man axsana minhum kan guursaday oo muxsanoobay iyo waman lam yuxsin kaan muxsinoobin aan guursan labadaba fa inna ammatan addoon oo lirasuulillaahi u ahayd sala allahu calayhi wasalama zanad waa zinaysatay fa amaranii wuxuu amray an ajlida inaan jeedlo fa idan hiya hiy waaba iyada oo addoontu xadiiatu cahdin zamankeedu miduu ku dhow yahay ah binifaasin dhigdhalm ilmahay baa dhashay fakhashiitu waxaan ka cabsaday in jaladtuha haddaan jeedlo qataltuhaa inaan dilo laba xanuun iskugu darmada fadakartu daalika arrinkaasaan nebiga u sheegay lilnabiyi sala allau alay wasalam faqaala waxay yidhi axsanta waa wanaag samaysayoo dibdhigga aad xadda dib dhigtay waad ku fiicanta can cimraan bni xusaynin radia allaahu canhu anna imra'atan islaan oo min juhaynata ah qabiiladaas aatad rasuulallaahi bay u timid sala allahu calayhi wasalam walxal hiya xubla ay uur leedahay min azinaa zina ay uur ka leedahay faqaala waxay tidhi yaa nabiy allah asabtu xaddan xad baan asibay bimacnaa maa yuujibu lxadd xad wax waajibiyaan ku dhacay ee fa aqimhu calaya iga og xumaan baan sameeyeye dembigeeda ha laygu qaado weeya waxaas waxay ka baqayaan in macnaha hadhow aakhiro intii dhibaata loo qabsan lahaa in hadda la dahiro ayay rabaan fadacaa nabiyullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigii ilaahay ayaa u yeeray weliyahaa gabadhaa weligeed faqaala wuxuu yidhi axsin ilayha u wanaag samee gabadha waxsaan samee faidaa wadacad hadday ilmaha dhigto faatinii bihaa iila imow fafacala waa sameey fa amara biha nabiy llahi sal l sl nebi ilaahay wuxuu amray dee in dharkeeda lagu xidhxidho fa shukkat calayha waxaa lagu xidhxidhay iyaabaha dharkeeda baa lagu xidhxidhay waa la duuduubaya dharkaa qofka dumarkaa lagu adkaynaya marka intaa dhagaxyadaa iyo waxaa ku dhacayaan si aan dharka iyo cawradeeda iyo u muuqan saasaa la samaynaya uma amara nebigu wuxuu amray bihaa iyadii in la rajmiyo fa rujimadu waa la rajmiyey uma sallaa calayha nebigu waa ku tukaday bimacnaa araada an yusalliya calayha weli kuma tukan inuu ku tukado dabcan faqaala lahu cumar baa ku yidhi tusalli calayha ma ku tukanaysaa yaa nabiyallah walxaal qad zanat iyadoo zinaysato xumaanta iyo qaaduurada la timid mayaad ku tukanaysa faqaala wuxuu yidhi nebigu laqad taabad way toobad keentay towbatan towbad low qusimad haddii loo qaybiyo bayna sabciina toddobaatan dhexdood oo min ahlilmadiinati reer madiina dadka dee reer madiina dadka ka duwane reer madiine oo kale ah la wasicaduma u waasac noqon lahayd toobad ku filnaan lahayd ayay toobad keentay wahal wajadta mayaad ma hesh towbatan toobad afdalo ka fadli badan min an jaadad inayba deeqday binafsiha nafteeda lilahi tacaala ilaa dhagax sida loola dhacayo naftaa ka dhacaysa nafteedaba inay ilaahay u dhibtay oo naftu saa kaga dhacdo ma wax ka weyn oo toobad ka fadli badan mayaad mayaad heshayba miyaa jidhaba rawaahuma alhamsatu ila albukhaariy waxa weeyaan marka gabadhaasina sidaa ayay samaysay nafteedii ilaahay u dhibtay dembigeedibay qirat dhagax in lagu dilay aqbash sidaasaa lagu sameeyey dee waayadaa xadiid kale waxayba tilmaamayeen dee waxay samaysay toobad haddii uu toobad keeni lahaa canshuur qaade kan kuwa canshuurta qaada mid canshuurqaadaha hadduu toobad keeno yaa dee ilaahay aqbali lahaaba dee canshuurqaaduhu toobadiisu waa adagta isagoo ku toobad keenaa waa dee si lagu aqbalaa adagba sababtoo ah intaasoo qof oo dulmi uu xoola kaga qaaday see bay u cafinayaan see baysu xaqooda ugu celin karayaan inay ama cafiyaan ama xaqi u celiyaan la rabaa mogta see buu marka xaqii u gaarsiin karayaa see bayse u cafin karayaan malaayiin qof ama boqolaal qof oo qof kasta oo dulmi ka galay marka iska badaa cid kale canshuurqaad hadduu toobadaasu kale toobad keeni lahaa waa laga aqbali lahaa bal ilaa waxa weeye dulmi weeye bahashu xukmu liwaad liwaadka waxaa la yidhahda xukunkiisa waa wixii reer qoomu luu samayn jireen wa ityaanu lbahaa'im xoolaha oo loo tago iyo walmaxaarim dadka maxramkiisaa qofka oo u tago waxa weeyaan liwaadku waa wax xun oo qoladaasaa samayn jirna uguna horreeyey oo waxa weeyaan dabada iyo waxaasay uga tegi jireen ragga bahaa'imtuna waxa weeyaan xoolihiibuu u tegey xoolihii caadiga ahaa ayuu u tegey maxaarimtuna waxa weeyaan qof ma garanaysaa nasab ama ridaac ama musaaharo maxram ugu ahaa oo dee aanba ku xirmi karin ayuu u tegey saddexdaa qolo saddex qolo xunxun weeyaan can ibni cabaasin radi allahu canhu can inabi sala alla alay slam qaala wuxuu yidhi man wajadtumuuhu qofkaad heshaan yacmalu isagoo camal falaya camala qowmi luudin reer luud camalkoodii oo kale faqtuluuf dila alfaacila ka wax sameeyey iyo walmafcuula bihi kan lagu sameeyey haa nin nin u tegey iyo waxaad hadda aragtaan kan wax u tegay iyo kan loo tegayba waa la dilaya rawaahu asxaabu sunan qolo balaayaabay ahayn qoladaas ugu horraysa wax la yimaada waa la laynaya meel koraa laga soo tuurahaya ama meel baa inta la geliyaa derbi lagu duminahaya ha ku dhinteene culimmada qaar baa saale qaarna waxay leeyihin kan wax sameeyey waa zaani xukunkii hadduu guur soo maray iyo hadduusan soo marin boqolkii jeedal ama dhagax in lagu dilo kan lagu sameeyena mayaa isagana waxa weeyaan boqolkii jeedal iyo hal sanadoo meesha laaka qaab noocaas kale alfaacil walmafcuul bi rawaa asxaabu suna lacnad baana ku dhacaysaa lagu leehy weli tirmidiyi waxaa u ahaaday in aqwafa maa shay kan looga cabsi badan yahay akhaafu calaa ummatii ummaddeeda aan uga cabsanayo camaalu qowmi luudin reer luud shaqadoodii weeyaan ummaddan waxa looga cabsanayo waxa ugu darani waa shaqadii reer luud inay sameeyaan waa shaqo xun weeyaan waana shaqa hadda adduunka dee kuwa badanba shaqo yar maaha macnaha marka waxa weeyaan arrintaasaan uga cabsanayaabi waana arrin xunoo dee waa meelaan taran ka imaanayn waana wax xun weeyaan marka waa wax adduunka ku badan adduunka wax ku badan dunida islaamkana hadda la soo gashay intii muddaaba wa canhu can inabi sala allau alay wasalam qaala wuxuu yidhi man ataa bahiimatan xoola qofkii u taga waa qof xoola qabsaday faqtuluuhu dila waqtuluhaa iyadana dila neefka loo tegey macahu isaga macis qultu libni cabbaas ayaan ku idhi waa ma garanaysaa tilmiidkiisa macnaha cikrama mayo ah maa shaanulbahiimati bahiimada shaanigeeda waa maxaa oo loo dilaya qaala wuxuu yidhi maa uraaha u malaynaya ibnu cabbaas nebigu qaala dalika arrinkaa inuu yidhi uraahu nebigu u malaymaya qaala dalika inuu yidhi ilaa annahu nebigu kariha wuxuu dhacay an yuukala laxmuhaa hilibkeeda in la cuno walxaal qad cumila biha lagu sameeyey haada alcamalu shaqadaas waxaa iyadoo lagu sameeyey in hilibkeeda la cuno ayuu nebigu diidaya calayhi salatu salaam rawaa abu daawuud oo tirmidiy kamaa rawayaa xadiidkii saas horta marfuuc kugu noqdo markaa waa marfuuc kamaa rawayaa say u wariyeen abu daawuud iyo tirmidi bah can ibni cabbaas isagoo xadiidku mawquufa ibnu cabbaas isagoo ku jooga maxay dhaheen laysa cala aladii kii dushiisa ma aha ya'ti lbahiimata xoolaha u tegaya xadun waxada qofka xoolaha u taga xad laguma leh haddeerna waxay wariyeen qofkii xoolaha u tegey dee xoolihii iyo isagiiba in la dilayo waay marka laakiin midna waa marfuuc midna waa mawquuf wa calaa kullin ba waxa weeyaan xadiidku daciif weeyaan a'immada afartaana maysan qaadan markaa neefka xoolaha la dili maayo kii waxa sameeyeyna la dili maayo laakiin waa la tacsiiraya labadaba hal la tacsiiro can ilbaraa'i radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi xukunku waa saa dambe laqiitu camii baan la kulmay ba yidhi adeerkay wa macahuna waxaa ahayd raayatun calab faqultu waxaan idhi ayna turiidu xaggee u socotaa qaala wuxuu yidhi bacatanii rasuulullahi baa i diray sala allahu aleyh wasalam ilaa rajulin ninba ii diray ninkaasoo nakaxa nikaaxsaday guursaday guurna maahe imra'ata aabihi aabbihii xaaskiis aabbihii islaanu qabay nin u tegey oo guursaday jaahiligaa saa samayn jiray ayaan u socdaa buu yidhi fa amaranii wuxuu amray nebigu an adriba cunuqahu qoorta inaan soo gooyo ka soo garaaco wa akuda maalow xoolihiisana aan soo qaado soo qaato jaahiligaa samayn jiro sharcigaa diidayo walaa tankixuu maa nakaxa abaakum bali aabbayaashii waxay guursadeen ha u dhowaanina xagga dumarka ilaa wixii hormara waa hore dhacay mooyaane marka qofkaasi waa qof ridoobay oo wax ilaahay xarimay xallishaday xoolihiina waa laga soo qaadaya dhiiggiisana waa la daadinaya hal mar hadduu nikaxsada aabbahay oo gabadha inta lagu xidhay markiiba kala tagaan ilma u dhalay macnaha shaqa iskuma leh ma guursan karo weligeed wa waqaca rajulun nin baa ku dhacay calaa jaariyati imra'atihi xaaskiisa ee addoonteedii fa rufica waxaa loo kor yeelay ninkii ila nucmaan ibni bashiir saxaabigaasaa loo keen walxalu amiirun ou barasaab ka yahay cala alkuufati magaalada kuufa la yidhaah fa qaala waxau yidhi la aqdiyanna xukumeen oo xukumeen fiika adiga niyow dhexdaada biqadiyati rasuulillahi baan ku xukumaya sal l sl nebi ilahi qadiyadiis in kaanat hadday xaaskaadu ahayd axallad haa laka mid kuu xallishay oo ku siisoo ku tiri addoonteeda waa kuu fasaxa jaladtuka waan ku jeedlayaa miata mi'atan boqol wain lam takun haddaysan ahayn axallad haa laka mid kuu bannaysayna rajamtuka waan ku rajminaya bilxijaarati baan kugu rajminaya kugu ganaya fawajaduuhu waxay ka heleen ninkii qad axallathaa lahu iyada u xallishoo bannaysay iyadaa siisay addoonteedii fajaladuuhu mi'atan boqol ayay ku jeedleen rawaa asxaab suna waxaa la leeyahay hadday xalaal kaaga dhigto macnaha wuxu waa iska tacsiire jeedal baan kula dhacayaa ilaa jeedalku boqol ka gaaro oo waxa weeyaan qof macnaha icaaratu furuuj waxa le farjigiibay caariyeysay gabar kalaysis mana asaxaysa arrintaas markaa wadigaasi wadu shubha noqonaya haddii kalena dhagax baan kugu dilaya leanna muxsan baata marka waxaa meesha ka soo baxday inuusan ma garanaysaa la caariyeeyey oo macnaha u bannaysay gabadha addoonta iyada xad laga oogi maayo waa qof laga qaalib noqday waay rawa asxaabu sunan xaddulqadfi qadafka xaddiisa wasabi cayda wasixri sixirka qof baa qof qadfay maxaa lagu dhufanaya qof baa qof caayay maxaa lagu dhufanaya qof baa qof sixray maxaa lagu dhufanaya intaas baa laga hadlaya qadafku waxa weeyaan zine iyo xumaan buu ku sheegay cayduna waa kasii caamsanta zine iyo kayrba waa noqon kadha sixirku waxa weeyaan musaawalatu nafsi alkhabiisa nafta xun oo balaayada ah camalkee ay macnaha samsamayso aqwaal iyo afcaal iyo balaayo khaariqulcaadah oo ta'hiir leh oo qalbiga qofka qaban kara xataa sixirku qalbiga waa gaaraa qof qof jeclaysiiye ama nacbaysiiye ama jirkana xanuun buu ku qabtaa sixirku laakiin sixirku wuxuusan marna samayn karin ninka saaxirkaa waaa waxaa ka mid a wax jamaad ah xayawaan kama dhigi karo macnaha dhagax ama geed kama hadal siin karo macnaa noole kama dhigi karo wax noola ahaana jamaad kama dhigi karo qof halkaa jooga dhagax kama dhigi karo yaa cidna da-da uma yarayn karo da-dana kuma badin karo macnaha haddaba wax yarayn kara isagaa naftiisa cimriga u yarayn lahaa waay qofna qof ma dhaafsiin karo hebel baan macnaha uga jaray ma jidho sababtoo a isagaa ma garanaysaa isfuran lahaa markuu dhimanayo adda wax qaban karo qof kale ka qaadan lahaa cimriga waxba ma qaban karo waa iska shaydaan un balaayadan kale qofkunbuu dhibayaa mooyaane sixirka nooc gaalnimo keenaysaa jira wax gaalnimo keenaya hadduu wax ku sixro qofku waa ku gaaloobay laakiin sixirka in la barto loona barto in adigu isku waardiyeysid culimadu waxay dheen waa iska bannaanta isagu qof ku sixri maya laakiin inuu isku waardiyeeyo raba sixir wax dili kara hadduu wax ku sameeyo culimmadu waxay leeyihiin waa in loo dilo isagan waa la qisaasaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waladiina ragga yarmuuna almuxsanaata gabdhaha cafiifaadkaa ganaya almuxsanaat alcafiifaat uma lam yatuu biarbacati shuhadaa aan la imaanin afar markhaantiya fajliduuhum jeedla raggaas amaaniina jalsatan siddeetan jeedal walaa taqbaluu lahum hana ka aqbalinina shahaadatan markhaanti abadan weligeed wa ulaa'ika kuwaasina hum iyaga alfaasiquuna ah ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keena min bacdi dalika intaa ka bacd wa aslaxuu camalkooda wanaajiyey fa ina allaha ilaahay hafuurun raxiima weeyaan dhaafid badana naxariis badan weeyaan siddeetan jeedal baa lagu dhufanaya wakaas xaddeed waa qadafka can sahl bni sacdin radi allahu canhu ana rajulan baa ata nabiya u tagay sala allah alay slam faactarafa wuxuu qirtay ana isagu zanaa biimra'atin islaan inuu ka zinaystay islaantaa weliba samaha uu magacaabo heblaayo uu yidhi fabacata nabiyu sala allah alay slam nebigii baa u diray ilayhaa islaantii fasa'alaha waa weydiye wuxuu yidhi ninkaas asaa sheegtay zinadaas maka ma sameeyey fa ankarad waa ekidha waa been la weytir ismaana arag ismana naqan fajaladahu nebigu waa jeedlay ninkii alxadda isagii baa la jeedlay ilaa waa qadfee wa taraka iyadiina waa iskaga tegey wa fii riwaayatin wa kaana bikra ninkuu bikra u ahaayo fajaladahu mi'atan boqol buu ku dhiftay oo markaa waaba xadba isagaa zinadii laga oga wa sa'alahu lbayinata markhaantiba uu ku weydiiyey calalmar'ati islaanti dusheed keen markhaanti inaa kala zinaysateen facajazahu waa ka caajizay inuu islaanta markhaanti kusoo ogo inay la samaysay wakadabathu iyana waa ku beenaysa waxay tihi waa beenti fajaladahu isagiiba ku dhuftay xaddalfiryati buu jeel beenta iyo firya waxa layaha been wereerisaayo waxa weeyaan if ah magaranaysaa qadaf amaaniina sideed rawaahu abu daawuud oo nasay laba riwaaya meesha ku taallo midna boqol jeedal baa lagu dhufto macnaa xaddii zinada weeyaan qofka aan muxsanka ahayn ee bikaarada marna waa siddeetan jeedal oo waa qofka macnaha la yimaada qadafka wy saas waa sha zinada keliya laga gooyaaba laleeyahy siddeetankii boqolkay soo hoosgelayaan siddeetankiina waa la marshay labaatankii kalena loogu dariya boqol ha isla noqoto khalaas tirsiga yar tirsiga badan ha soo hoosgalo wa qaalat caaishatu waxay tihi radia allahu canha lamaa nazala cudrii cudurdaarkayga markuu soo degay xaggii ifkiga weeyaan qaama anabiyu sala allahu calayh wasalam nebigaa istaagay cala lmimbari fadakara daalika arrinkaasuu sheegay gabadhaasin ma garanaysaa cudurdaarkeedu soo degay watala alqur'aana qur-aankuu nebigu akhri falamaa nazala cala almimbari cani lmimbari markuu ka degay amara wuxuu amray birajulayni labadii nin in la rajmiyo iyo walmarati islaanti faburibuu waa la garaacay xaddahum baa la garaacoo laga gooyey weeyaan rawahu asxaabu suna labada nin waxay ahaayeen xasaan oo saxaabi weyn oo jaliila xasaan bin haabit misdax binu ahaas iyo xamna bint bintu jaxsh saddexdaas ahayn laba nin iyo gabar ayay ahaayeen iyaga intaas way toobadooda saxaabay ahaayeen laakiin kuwii munaafiqiinta ee balaayada ahaa dee kuwa iyaga cadaab baaba loo sheegay waay walilbukhaariyi man qadafa qofkii qadfa mamluukow kow leeyahay wa huwa kow leeyahayna beri-un beri ou ka yahay mimaa qaala waxa uu leeyahay sayidku julidda sayidka waa la jedli doonaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamada ayaa laga jari doonaa sayidka adduunka wuu ka adag yahay addoonkiisa laakiin isagana qiyaamada ayaa laga adkaanaya can ibni cabaasin radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yidhi idaa qaala rajulu ninku markuu ku dhaho lirajuli ninka kale yaa yahuudiyu fadribuuhu garaaca cishriina labaatan jeedal waa tacsiir wa idaa qaala hadduu ku yidhahdo yaa mukhanis kanis naaganaageeyow haa mukhanas fadribuuhu cishriina labaatan ku dhufto waa tacsiir waman qadaca calaa daati maxrami waman waqaca qofkii ku duldhaca calaa daati maxram maxram midu saaxiiba ayuu u tegey dumarkii maxramkiisa ahay xumaan la aad faqtuluuhu dila rawaahu tirmidiyu bisanadin daciif kaa waa la dilaya isaga waa nin ridoobay weeyaan can jundube waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiy sala allau alay wasalam xaddu saaxiri kan saaxirkaa xaddiis darbuhu bisayfi seef in lagu garaaco weeyaan xad rawaahu tirmidiy walxakim saxiixu nasal allah sidra tawfiq seef ayaa lala dhacay sixir kale isaga lagu dilmaaye isaga hadda wax sixray seef madaxa aan looga goy laakiin markaas waa mar sixirkiisu gaalnimo wax keenayu yahay hadduu sixirkiisa mar wax ku dilayna dee isna waa la dilahaya rag waxaana caddaynaya saaxiriin waaweyn ahoo waagi hor ahaan jira laakiin toobad keenayoo yaqaana noocyada sixirka wax dila iyo noocyada kale baa la weydiinaya arrinta isaga la weydiin maayo isaga waxba waxba warkiisu qalad ma leh albaab saadis fii xaddi shaarib alkhamri khamrada kii cabay weeya baashaan hadda waddanka haysata kaa xaddiisaa laga hadlaya khamradu ma ahaa maral caqli caqliga wax allaale wixii daboola weeya waa dareere ama ha noqoto ama waxaan dareere ahayn oo balaayooyinka jira can anasin radi allahu canhu ana nabiy llahi sala allahu alayh wasalam jalada fi lkhamri khamrada dhexdeeda nebigu waxa uu jeedlay biljariidi laantimireed buu la dhacay wanicaali kabana waa la dhacay uma jalada abubakar baa arbaciina jeedlay falamaa kaana cumar markuu ahaaday wadana naasu dadku u dhowaadeen min ariifi barwaaqadii iyo beerihii iyo magaalooyinkii barwaaqa beereed bale ariif iyo walquraa tuulooyinkii qaala wuxuu yidhi sayid cumar maa taruuna maxaad u aragtaan fii jaldi lkhamri khamrada jeedalkeeda maxaan ka dhignaa dadkii dee magaalaha lasoo galo khamradiiba badato baashi waa la iska cabeeyaay fa qaala cabdiraxmaan ibnu cawf baa yidhi araa waxaan anigu raayeenayaa an tajcalaha inaad ka yeeshid ka akhafi lxuduudi xuduudda tan ugu fudud oo kale xad la gooyey xuduudda kale maxaa ugu yar siddeetan sooma ahayn jeedalkaad aan soo marayna qadafka fajalada cumar baa jeedlay amaaniyan siddeetan afartankii hore afartan ku dar siddeetankii baa la dhammaystira macnaha waaya rawahu alarbaca wa fii riwaayatin uutiye nabiyu baa loola yimi sal la alay sl birajulin oo qad shariba alkhamra khamre cabay fajaladahu wuxuu ku jeedla bijariidatayni laba laantimireed naxwa arbaciina ilaa afartan jeedal walafdu tirmidi daraba nabiyu sal la sl waa garacay alxadda binaclayni arbaciina laba kabood buu afartan jeer la dhacay xoog baa loogu dhufanaya waa la xanuujinaya laakiin qaala abu hurayrata wuxuu yidhi utiya nebi baa loola yimi sala allahu alayh wasalam birajulin oo qad shariba cabay qaala wuxuu yidhi nebigu idribuhu garaaca saxaabaduu yidhi garaaca fa minaa waxaa naga mid ahaa addaaribu mid la dhacay biyaddii gacantiisa wadaaribu mid la dhacay binaclihi kabtiisa wadaaribu mid la dhacay bihoobihi maradiis mara la sameeyey oo la soohayo xarig oo kale laga dhigay weya lala dhacay falaman sarafa haddow gadoobay ayaw qaala bacdulqoomi dadka barkood waxay dhaheen akhzaaka allahuma ninkii la jeedlaya ku dheh ilaahay ku hooji hoo kugu dhac bay dheh waa habaareen qaala calayhi salatu slam baa yidhi nabigu laa taquluu haakadaa war sidaa ha dhihnina ha habaarinina laa tuciinu ha ugu kaalmaynina calayhi ninka dushiisa ashaydaana shaydaan awalba shaydaan ba halkaa geeyee shaydaanka ha ugu sii kaalmaynina rawahu albukhaariy wa abu daawuud wakaana rajulu nin wuxuu ahaa calaa cahdi nabiy sal lla ly slam yusamaa kii lagu magacaabo cabdallaahi nin baa cabdullaahi la dhihi jira wa kaana wuxuu ahaa yulaqabu kii lagu naynaaso ximaaran dameer wa kaana wuxuu ahaa ninkaasi yudxiku nabiga nebiga kii u maadeeye nebigu ka qoslin jira nin qosol badan oo maad badan oo nebiga u yimaado ha u sheekeeya alayh salatu slam wa kaana wuxuu ahaa qad jeladahu nebigu kii jeedlay ninkaa fii sharaabi cabid marba inta wax cabbay ayaa laga jira fa utiya bihi waa lala yimi nusna yowman maalin faamara nabigu wuxuu amray bihi bijaldi in la jeedlo fajulida waa la jeedlo faqaala bacdulqowmi baa yidhi allaahumma alcanhu ilaahu lacna kuwaa ku xanaaqay maa aara ma maxaa shay badiyey yuutaa bihi lala imaanayo maa aara maxaa badiyey maa yuutaa bihi inta lala imaanayo intaama lasoo wadaa maalin kasta ma khamru cabo waa la jeedlaya miyaa la leeyahy lacnadii kugu dhacday waxaasay adigu akhriya faqaala nabiy baa yidhi sal alla alay slam laa talcanuu ha lacnadinina fawallaahi maa calimtu ma ogi ilaa anahu isagu yuxibullahi ilahay inuu jecel yahay warasuulahu mooyaane wax kale kuma og maaha qofku hadduu khamrada cabay in ilaahay rawahu albukhaariy manaa waa haddoosan xallishan oo diinta ka baxay macnaa isagoo qofkii dambaabayo khamre cabay misnaha jacaylkii ilahay iyo kii rasuulka inay qalbiga ugu jiraan baa xadiidka la tilmaamaya ya fiiri saasaa la tilmaamaya khamrona cabay had waliba laga gooy way marka mutaabacadii nebiga isagoo aan macnaha dhammaystirin in kuntum tuxibuuna laa fatabicuni oo macnaha wixii aan iyo aan ka wada tegin isna maxabadii baa loo sugay ninka zelel baa iska imanaya qofku marbu macnaha simbiri raxanaya macsuum maaha rawahu albukhaariy can abi saasaana radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi shahidtu cuhmaana sayid cuhmaan baan xaadiray u tegey radia allahu canhu waal xaalutiya loola yimid sayid cuhmaan bilweliid nin weliid la dhihi jiray qad sallaa xaalo weliidkii tukaday asubxa salaaddii subax ragcatayn ninkaa weliid la leeyahay salaaddii subax laba ragcadood buu tukay uma qaala wuxuu yidhi markuu salaaddii laba ragcadood marayo asiidukum ma idiin kordhiyaabi haa laba ragcadood waxma idinku daraa buu yidhi laba ragcadood waa ya dhahay ilaa waa nin khabraysan mog war laba laba war ma idin kordhiyaa buu yidhi laba ragcadood waa xoogaa ma idin sii wadaa salaad fa shahida calayhi waxaa ku markhaanti kacay rajulaani laba nin axaduhumaa labada nin midkood xumraan buu ahaa nin la yidhaahdo waaya waa xumraan ku cufsay cuhmaan buu wuxuu ahaa mawle walaaakharu kan kalena xumraan wuxuu markhaanti kacay annahu isagu shariba alkhamra inuu cabay wa shahida aakharu nin kalena wuxuu markhaanti kacay annahu isagu ra'aahu inuu arkay ninkan welida yataqaya-u isagoo khamro matagaya isagoo khamro matagayan anuu arkay buu yidhi matagiisii oo khamraabaan arkay ninna wuxuu yidhi markuu cabayay baa ujeed fa qaala cuhmaan buu yidhi maa qaa'a ma matagin ilaa bacda maa shariba intuu cabay mooyaane intuu cabay ka bacdi buu matagay buu yidhi ma matagu mayaa waxaana iska yimid fa qaala wuxuu yidhi ilaa waxaa khamraysan wuxuu inta iska badshay iska mad matagayaayo maarata waxaas kaan imaamna waa noqday salaaddii wadda ka saaray ilaa bahashaan waagi hore hadba mar baa la fasixi jirayoo laakiin xilligan xilligii la diiday bay ahay fa qaala wuxuu yidhi yaa caliy qum istaag fajlidu ninka jeeda cuhmaan baa hadlaya sayid cali ow ninka jeeda fa qaala caliyun baa yidhi qum istaag yaa xasano xasanow waa wiiluu sii dhalay ina sayid cali wey fajlidu adigu jeeda ninba ninba u diray sayid cuhmaan wuxuu yidhi cali ow jeeda calina wiilow dhalo u diray faqaala alxasanu baa isna sii yidhi walli tawallasii xaarahaa khalaafada iyo dowladda kulaylkeeda man tawallasii oo shaqada u dirso tawallaa tawalliyey qaarahaa qabowgeeda dowladda ninka kulaylkeeda waxaad u dirdhaa kulaylkeeda iyo dhibteeda waxaa u dirdhaa ninka dowladda qabowgeeda iyo macaankeeda guranaya haa anaa waxa weeyaan sayid cuhmaan baa waxaa lagu xamanayey dowladda inuu u dhiibay raggii isaga qaraabadiisa ahaa sayidkuna wuxuu ugu dhiibay inay u naseexeeyaan oo la taliyaanoo dowladda laakiin siduu ka rabay kama helin marka wuxuu yidhi dowladda macaankeeda iyo madaxnimadeeda iyo qofka dadka ku raaxaysanaya dee dhibaatadeeda iyo kulaylkeedana iyagu ha qabteen ninkii la jeedlayay iyo kii la dilaya iyagu ha dileen annagu dowladda bannaankaasaan ka joognayna sayid cali baa leh marka u dir ba yidhi ninka macaankeeda ninka guranaya kulaylkeeda u dir ha ka shaqeeya isagu saas yidhi dee sayid cali marka wuxuu sameeyey arrinta marka halkaa maras fa qaala wuxuu yidhi yaabna jacfar wariya ayna jacfarow qum istaag fajlidhu adigu jeeda ilaadaa sayid cali waa diiday mogta fajaladahu waa jel waal xaal caliyun sayid calina yacuddu uu tiranayo inta jeedal hadba lagu dhifto xataa balaqa arbaciina afartan ilaa u ka gaarsa fa qaala wuxuu yidhi amsik jooji ka joog afartan waa dhammaystiran uma qaala wuxuu yidhi sayid cali jalada nabiyu nabigu waa jeedlay sala allahu alay wasalam arbaciina afartan wajalada abuubakarna arbaciina afartan waa khamrada wajalada cumarna amaaniina sideetan haye wa kulluna mid kastoo intirs ka mida sunnatu weeyaan wa haadaa kan ayaan axabu ilaya anaga la ii kalgacal badanya afartanka in loo daayo ayaan anigu jeclahay ayuu yidhi saasaa la ii kalgacal badanya waay cali baana hadalka wata laanna nebiga ficilkiisa weeyaan afartan sideetanna oo la iska gaarsiin kara ama tacziir la badiyo xadiiyo inkastoo ay maaratay la yidhahdo xad tacziir lama gaarsiiyo ama ma garanaysaa ijtihaadkaas sayd cumar ha ahaatee atacziiru tacziir bidarbi garaac wax lagu tacziiro iyo walxabsi xabisid iyo walnafyi eryid la eryo meesha laga kaxay tacziirta waxaa la yidhahdaa wixi hadba xaakimku u raaciyeeya arrinta can abi burdata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi laa yujladu laba jeedla fowqa cashri jaladaatin toban jeedal wax ka badan qof laguma dhufto ilaa fii xaddin min xuduudillah xad ilahay xuduudiisa ka mida mooyaan macnaha tacziirta toban jeedal ha ka badan weeyaan rawa alhams can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ina nabiya sala allahu alay wasalam daraba waa garaac wagaraba waana ciili wa ina abaabakarna daraba waa garaacay wagaraba waa ciili وإن عمر ضرب وقرع وغرب إسلام وعليه رواه الترمذي والحاكم وابن خزيمة وصححه وحبس النبي النبي حري صلى الله عليه وسلم رجلا في تهمة تهمد اه لا تهمد معناه لا تهمي ثم خلاه سبيل عنه وخالي يلا واسكسي داي فرح كقاب تهن مركا قفك والله قابن كراه رواه أصحاب السنة وحبس النعمان بن بشير وحبس قوما قالوا اتهموا لو اتهمي بسرقة وحرد أياما ما المدن بو حيي حبسي ثم خلى عنه ما سيداي من غير ضرب قرع الآن ولا امتحان امتحان الآن يا وريس الآن أي اسك سيداي رواه داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال وحير لعن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لعنضي المخنثين كوا دمر دمريه oo isnaaganaagayo mina rijaali ragga iyo walmutarajilaati gabdhaha isragrageeya oo mina nisaai dumarka dumarka ragragga iska dhiga ama rag sida ragga u hadla ama u labista ama u socda waa lacnad baa ku dhacday nimanka sida dumarka iska dhigdhigana lacnad baa ku dhacday wa qaala nebigu wuxuuna yidhi akhrijuuhum ka saara kuwaas min buyuutikum guryihiinna wa akhraja nebigu wuxuu saaray fulaanan hebel nin la dhaho wa akhraja cumarna wuxuu saaray fulaanan hebel nin la yidhaahdo rawahu albukhaari magacyadiina waxa weeyaan shaarixa kuu qoreeyo anjashihi geela u heesi jiray ayaa nebigu saaray cumarna wuxuu saaray maaticna la dhihi jiraa laleeyahy ama labooba saaray wa utiya nebiyu sal alla alay sl nebiga waxaa loola yimid bimukhanasin mid isnaaganaagaynay kaasoo qad khadaba yadayhi labadiisa gacnood iyo warijlayhi labadiisa lugoodba ku dharoobay bilxinnaa'i xinni xinni bou marsada waana nin lugahaya gacnaha faqaala nebiy baa yidhi sal alla sal allahu alay wasalam maa baalu haada war waa maxay kan xaalkiisu qaala wuxuu ya rasuul llahi yatashabahu binnisaai dumarku isku ekaysiiya fa amara bihi nebigu waa amr in la saaro fa nufiya waxaa loo saaray ila naqiic naqiic iyo baqiic iyaa kala jiro oo waa madiina nawaaxigeedaas halkaa baadi'aha loo saaraa layidhi meelaha lala wareego qaala wuxuu ya rasuul lah laa naqtulu mayaanan dilayn qaala nebi wuxu yidhi innii nuhiitu waxaa la iiga nahiyey can qatli lmusalliina dadka tukada layntooda waa layga reebo dadka tukada inaan laayo rawaahu abu daawuud wallahu acla aclam marka dadka tukada inaan laayo waa la ii diiday bu yidhi nabiga alayh salatu slam dee hadda intay tukata baa ugu badan waxa wax la laynayo moogta laa yudrabu lwajhu wejiga lama garaaco walaa yuqaamu xadun xadna laguma qaado fi lmasjidi masaajidka masaajidka dadka laguma xad laguma qaado rajmigii iyo jeedalkii iyo maya wejigana wax laguma dhufto xoolo iyo bini aadan midna can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal lla alay slam qaala wuxuu yidhi idaa daraba axadukum midkiin markuu wax garaacayo falyattaqil wejha wejiga ha ka dhowrsado ha iska ilaaliyo wejiga yose cid ku dhufan xayawaan baa allah ka dhig can xakiim bni xisaamin radi allahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi nahaa rasuululahi wuxuu diiday sala allahu alay wasalam an yustaqaada fi lmasjidi masaajidka in wax lagu qisaaso wa an tunshada fiihi in lagu tiriyo masaajidka al ashcaaru gabayo in masaajidka lagu tiriyo wa an tuqaama fiihi in masaajidka lagu oogo alxuduudu xuduudda in lagu oogo intaba nabigaa diiday rawaahu abu daawuud watirmidiy marka waxa weeyaan qisaasi lama ogo gabayada la sheegaya masaajidkaan la ogolen gabayga xun weeyaan sida qof in la caayo aysan bannaanayn gabay lagu caayayo ama shicirka xikmaddaa iyo kutubta nadmigaa iyo waxaasoo dhan waa lagu akrinaya waa lagu xafidaya waa lagu akrisanaya dhibaato ma leh ilaa waxa weeyaan gabayga mid xikmadaa ku jira masaajidka xuduud in lagu ogana waa isla waxa weeye tacmiim bacda takhsiis oo lama ogola xad in lagu ogo xad ilaahay iyo xad bini aadan midna lama ogola wallah subxana wa tacala